tobtee deentee furqaano waxaa taa jiray ninkii taladiisa yeelo ninkii taag daranada taageera siiye tilmaan quruxsane xabiibow hayga taginay
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين Ee, waxaa dib u furmaya ee, iskooladii ee, muddo dheer oo ay u xirnaayeen cudurkii covid nneteen daraaddii Ee, marka maadaama dadkii isku soo noqonayaan macalimiintii iyo ardaydii ee, isugu imaanayaan ee, iskooladii ee, cudurkiina weli uu jiro Ee, tala ahaan yani waxaa lasoo jeedinayaa ee, in laga taxadaro ee, caruurtaas isu soo noqotay oo ama ha ahaadeen dugsiyada hoose ama dugsiyada dhexe ama dugsiyada sare ee, ama jaamacadihii oo iyagana soo socda ee, kulamadaas guud oo ah isu- laisu imaanayo o dhan sidii horeyba loo sheegay ee, waxay qeyb ka noqon karaan ee, in cudurkii uu faafo saas daraadeed waalidiinta macalimiinta ee, maamulayaasha wuxuu waajib ka saaran yahay ee, inay ilaaliyaan badqabka ubadkaas Ee, ubadku ee, waa hogaamiyaashii mustaqbalka waa ubixii maanta ee, markay isu soo laabtaan ee, gaar ahaan kuwa primariga ah waxay aada iyo aada u jecel yihiin ciyaarta iyo isdhexgalka iyo orodka marka macalimiintu inay ku dadaalaan inay wacyigeliyaan ee, nadaafadoodana ay ku dadaalaan una diyaariyaan goobo ay ku farxashaan oo ay yani nadaafadooda lagula socdo ee, una sheegaan ee, sidii hore inayna u dhaqmin ee, ee, cudurka ka hor ahayd ee, cudurkan inta uu yimid oo meelo badan uu ka dilaacay wax badan oo saameyn ayuu yeeshay marka sidaas daraadeed ee, in ay ilaaliyaan nadaafada inay ilaaliyaan ee, kala fogaanshaha ardayda ee, inay ku dadaalaan ee, inayna isdhiganin oyna u malaynin cudurkii inuu tegey maxaa yeelay cudurkii weli lama dhihin wuu dhammaaday ee, khatartiisii weli wey jirtaa ee, kulamada iyo isu imaanshaha waaweynna waxay sabab u noqdaan ee, si sahlan in cudurkii loo kala qaado ama u faafo marka meelahaas yani oo runtii ah meelo muhiim inoo ah ee, in wax la bartana way tahay oo waxbarashadu lagama maarmo ee, caafimaadkuna waa muhiim dad caafimaad qaba ayaa wax baran kara haddii la xanuunsado waxna lama baran karo shaqana ma socon karto inta la fayow yahay ama la caafimaadka qabo ayay dadku wanaagsan yihiin oo ay wax kasta qabsan karaan sidaas daraadeed yani aan ka faa'iideysano ee, inaan waxna baranno ee, dhanka kalena aan caafimaadka ubadkeena aan ku dadaalno oo aan dadkii la isu fasixin si caadi ah siday ahaan jireen oo kale inay noqdaan ee, taxadarkii in la muujiyo ee, in lagu soo qaato kelimooyinka subaxdii yani daawuurka laga jeedinayo ee, in la yiraahdo ee, arrintii weli wey jirtaa ee, hala taxadaro ee, hadda iskoolada qaarkood waxay sameynayaan yani maaskii iskamayna furin oo iyagoo maaskii qaba ayay dhiganayaan Ee, yani weji xirkii ee, aada iyo aad ayay muhiim u tahay ee, in yani taxadirkii lasii muujiyo ee, sanada sanadkan dugsiyeedkan inuu ka duwanaado sanad dugsiyeedkii hore oo aan yani aan aan isdhiganin ayaa loo baahan yahay Ee, dadka soomaalida ah meel kastoy joogaan yani markii loo fiiriyo ummadaha kale taxadirka cudurkan laga qabo yani waan ka hooseynaa oo se dad kale ay u taxadarayaan ee, ee, dowladaha adduunka iyo inagu uma taxadarno ee, waxa keenayana waa laga yaaba dhaqan ahaanteena dadka isdhexgalkooda iyo inay aad iyo aad inoogu sahlan tahay laakiin sidii la arki jiray un laguma socdee wax khatar hadday yimaadaan in la iska bedelo ayaa loo baahan yahay oo dhacda marka isbedelkaasi in yani uu yimaado ayaa aada iyo aad loogu baahan yahay yani khatarta uu leeyahayna yani haddii uu hal meel uu ka dilaaco wax badan ayuu isgaarsiin karaa wax badan ayaa inaga xumaan kara marka iskoolada isku soo noqoshadooda dhinac waan ku faraxsannahay oo ardaydii in waxbarashadii dib loogu furo inay dib isugu soo noqdaan way fiican tahay dhanka kalena khatarta uu leeyahay iyo caafimaadka iyo ilmaha khatar inay ku jiraan halkaas way ka muuqanaysaa marka waxaa la rabaa in la iswaafajiyo ee, labadii arrimood ee, caafimaadka ilmaha oo muhiim ah iyo waxbarashadii oo muhiim ah marka isdhexgalka iyo isu imaanshaha ee, iyo isasalaanta iyo waxyaabahaas oo dhan yani in la iska ilaaliyo oo sidii markii bilowga uu ahaa taxadirkan meelaha qaarkood looga muujiyey oo runtii aan aad uga ammaanayno dadku inay la qabsadeen ma- muddooyinkii dambe inay yani taxadirkii ay muujiyaan oo ay yani ay ay- ay la fahmaan dhakhaatiirta ee, waxyaabaha ay soo jeedinayaan ama talooyinka ay soo jeedinayaan ee, in sidii ay noqoto oo isu soo noqoshahan madaarista isku soo noqonayno inay noqdo madaaris yani runtii arintaas iyada ah laga qeyb qaato macalimiintana ay wacyigelinta ay qeyb ka noqdaan oo haddii daabuurka la taagan yahay iyo haddii fasalo lagu jiraba in ay markasta ku celceliyaan weli khatartii way jirtaa arday isjira is ilaaliya ilaahay ummadeenna ay naga kor qaado dhibaatadan ubadkeena allah inoo badbaadiyo waxbarasho wanaagsan iyo caafimaad wanaagsan iyo sanad wanaagsan ayaan idin rajeynayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wayo tubti dintii furqaano waxaa taa jiray ninkii taladiisa yeelo ninkii tag daranada taageera siiye tilmaan quruxsani xabiibow hayga teginay